bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada soomaaliya true crime oo idinkaga imaanaya magaalada muqdisho waxaa la helay meydka gabar da-deeda lagu qiyaasay lix ilaa shan jir gabadhaasoo jirkeedu uu ka muuqday dhibaatooyin xoogan sida in midi lagu jarjaray la ceejiyey lana kufsaday ayaa waxaa laga helay xaafadaha magaalada muqdisho mid ka mid ah dadkii xaafad deganaa ayaa isugu soo baxay halka meydka laga helay waa isu cid aqoonsata ayaa la waayay gabadhii waxaa loo yeeray booliska ayaa loo yeeray oo meeshii soo gaaray goobtiina xiray dadka ka saaray baaritaan lagu sameeyey booliska oon wax ka weydiin arrintaasna wuxuu inoo sheegay in aysan ahayn in aan la helin wax raad ah meeshuna aysan ahayn meesha dhacdada ka dhacday oo gabadha meel kale laga keenay meydkeeda oo meesha lagu aasay meydka ayaa waxaa loo qaaday xerada dibbaarista soomaaliyeed ee c i d halkaasoo muddo tiilay c i d oo aan la xiriiray oo aan wax ka weydiiyey gabadhai xaqii ku dambeysay meydkeeda ayaa waxaa ii xaqiijiyeen in aan la helin gabadha qoyskeedii oo guud ahaanba aan la aqoonsan gabadha sidoo kale lama helin naxariis lagawayaashii gabadha kufsaday ee dilay ee doogay arrintan ayaa kusoo arrintaanoo kale ayaa kusoo laalaabatay magaalada muqdisho dhacdooyinka noocan afoosh xun sida badan lamana helo ciddii ka dambeysay falkaas wuxuushnimada leh ee carruurta loo geysanaya halkaad naga dhegeysanaysaan waa soomaali true crime true crime oo idinkaga imaanaya magaalada muqdisho waxaan idiin soo jeedinaya anigoo ah warsame fadlan nagu xirnaada oo nala socda waxaan halkan idinkugu soo gudbi doonaa insha allahu tacaalaa dhacdooyinka ka dhaca soomaaliya gaar ahaan muqdisho faldambiyeedyada ka dhaca kuwa la xaliyey iyo kuwa aan la xalinba kuwa raadkooda la helay dadkii la dhibaateeyey raadka la helay iyo dadka aan la helinba halkan ayaa idinkugu soo gudbi doonaa insha allah asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu